haatanna waa barnaamijkii caweyska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
ramadaan wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan aynu ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah waxay sii qorsheeyeen saacadaha arooskooda u socon doono maalinta koowaad iyo maalinta labaad wixii la dhigi lahaa wax walba oo sidii ay ku socon lahaayeen oo qorshaysnaa ayaa ku yaalla casuumaadda waa lamaane guri aanay lahayn islamarkaana aan loo oggolaanin qorsheeye inay ku aroostaan balse wax la yaablo aanay filaynin kaga soo baxay sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale idii hayaa iyadoo qaybtanna cabdiraxiin sidiiq heella uu kaga warrami doono qaybo ka mida suugaantiisa
codka sixirmooda ayaa ku sarkaama bal xasuusta markaa codka qofka welibana marka dumarka la yiraahdo de codkooga waa sixir gaar ahaan daynantaa barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington caweysi wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan ayaan dhammaantiinma dhegaystayaal idin leeyahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba bal inta aynaan sheekada iyo xubinta hal abuurka iyo heesaaga u gudbin marka hore ayn wada dhegaysanno codka fanaanada xaliima khaliif magool
رب صلي على الحبيب محمد وعلى الآل مرحوم رب صلي على الحبيب محمد وعلى الآل مرحوم
aynu intaasi kaga nimaadno qasiidadaasi ay inoo qaadaysay fanaanada xaliima khaliif magow warbaahinta ka soo baxda gudaha dalkan maraykanka ayaa toddobaadkan si weyn u qaadaadhigaysa sheeko dadka maqlay lama filaan ku noqotay taasoo la xidhiidhay lamaana u dhashay dalkan maraykanka oo aroosa baaxaddiisa la qabanqaabiyey islamarkaana dad tiro badan soo casuumay hase yeeshee inay arooskooda qabanqaabiyaan maba xumee goobta ay arooska u qorsheeyeen ay noqotay meel aanay lahayn islamarkaana qofkii lahaa aanay ogolaanshiyo ka haysan iyadoo arrinta kale ee layaabkeeda leh ay noqotay kadib markii la maqlay waxa ay ku sababeeyeen inay arooskooda sidaasi u qorsheeyaan taasoo mar kale dadkii fajaciya ama kaa ku riday bal waxaan soo dhoweyn doonaa weriyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo inta badan xubintan sheekooyinkeena la wadaaga bal marka hore cabdiqaadir aan ku soo dhoweeya barnaamijka caweyska Eh, waa ku dhowahay eh, cabdixakiin waana mahadsan tahay haddaynu ka horreyno lamaanahan maxay ahaayeen haddaad aniga dhegeystayaasha faahfaahin naga siiso Een, lamaanahani waa lamaano reer florida ah oo muddo dheer isjeclaa oo sheekadooda jecel ay soo qaadatay een, qiyaastii in ka badan soddon sannadood maxaa keenay sheekadooda inay noqoto sheeko noocan ah Een, sheekadooda waxyaabaha eh, la yaabka u yeelay ama eh, ay u soo jiidatay dadka ayaa ah markii ay qorshaysteen inay isguursadaan ayaa waxay ku- go'aan ku gaareen meel aanay lahayn ama iyaga aanay ogolaansho u haysan inay arooskooda ku dhigtaan oo dadkii ay casuumaado u direen oo markaa intay xafladdii diyaariyeen oo kaadharkii sameeyeen oo dadkii u kala direen ayaa haddana gurigay ku qabsanayaan aanay lahayn Ah, haa guriga ay ku qabsanayaan maysan lahayn een, eh, ogolaansho kama aysan haysanin wax loo ogolaaday ma aha eh, dadkiina way casuumeen marka weliba xitaa waxay sii qorsheeyeen eh, saacadaha arooskooda u socon doono eh, maalinta koowaad iyo maalinta labaad eh, wixii la dhigi lahaa wax walba oo sidii ay ku socon lahaayeen oo qorshaysnaa ayaa ku yaallay casuumaadda Een, run ahaantii dadkiina waxay isu soo diyaariyeen inay ka qayb galaan arooska waagaag waxaad waxaad tilmaantay in aan xafladdii intay soconaysa iyo see u soconaysa ay ay qorsheeyeen islamarkaana ay dadka u kala direen Een, eh, xafladdu mid nooceeyay noqonaysaa si say u qorsheeyeen Een, cabdixakiin eh, xafladda waxay u qorsheeyeen inay laba maalmood socoto een, maalinta sabtida een, inay noqoto maalinta koowaad halkaas maarata xa- lagu xafladeeyo kadib een, habeenkii ama saqbarkii laga tago een, dib laisugu soo noqdo maalinta labaad ee roog cas la fidiyo ee si aada loo dabaaldego ee la muujiyo bartakoolada iyo sidii ay u jeclaayeen iyaga inay arooskooda u dhigtaan ay halkaasi ku muujiyaan saaxiibadood iyo ehelka ay kala qayb galaan maadaama ay yihiin dad muddo soddon sano ah isjeclaa oo runtii aad xiriirkooda ugu soo jiray cajiib eh, cajiib waa si wanaagsan gurigii ma laha xafladda aad tilmaantayna way diyaarsadeen Een, markaasay ku fashilmeen see loo ogaaday En, ninka en, ah, guursanayay gabadha ayaa kasoo hormaray en, isla maalinkii arooska inuu dhaco loogu talagalay oo sabtida ahayd kadib en, gurigii ayaa waxaa ku jiray ninkii lahaa ninkan muusan ogeyn inuu ninka guriga ku nool yahay sidaas daraaddeed ninkii guriga lahaa ayaa arkay ninkan iyo nin kaloo gurigii hortaagan ninkii baa yiri shakiyo yiri iga leexda marka iyagana waxay ku yidhaahdeen halkan ayaan aroos ku dhiganaynaa oo waxaan u nimid inaan aroos ku dhigano waynu garan karnaa dee nin aroosa uu soo labisanayaa oo dharkiisii uu xidhanayaa nin aroos soo diyaargaroobay dee qiyaastii ninka guriga lana dee nin waxaan sii og maahoo laxdaba uu ka warlaayay muxuu sameeyey marka maanu yaabin Eh, ninkii wuu yaabay wuu ku naxay dee dad gurigiisa usoo labistay oo sidii inay iyaga leeyihiin oo kale hantidooda iyo kale u dhaqmaayo markuu arkay iyo indha adeega dadkan ka muuqda iyo waxaanu hore ogeyn oo meesha ka socda ninkii marka booliska ayuu u yeeray wuxuu u arkay in lagu soo xadgudbay hantidiisii ama gurigiisii en, sidaas daraaddeedna uu booliska ka codsaday in dadkan laga kaxeeyo marka booliskii baa yimid eh, ninkii baa lala hadlay en, waxaana lagu yiri en, ka dhaqaaq oo waa inaad halkan ka tagtaa marka isagiina ma uusan ka hor imaanin amarkii booliska ugu fuliyo uu ka dhaqaaqay iyadoo aan wax markaasi dacwad kale ah lagu soo oogin ama aan la xirin dee kole qiyaastii waa wada hadleen ninka guriga leh isagoo gurigiisa iska jooga aroos lagu dul samaystay iyo dee kolley ninkan arooska isaguuba soo diyaargaroobayba En muxuu ugu sababeeyey ninka guriga leh inuu gurigan yimaado aroos ku qabsado sababta En, wuxuu ugu sababeeyey eh, markuu yiri war meesha ka dhaqaaq oo oo oo loo diiday ayuu yiri tan waa fariin xagga alle ka socoto inaan gurigaaga aroos ku dhigto marka taas ayaa maaragtay layaab sii noqotay oo uu yiri waa message ama fariin ilaahay iga timid inaan gurigaaga arooska ku dhigto Eh, midaan adiga ku weydiinayo maba aha ayuu taagan yahay ninka arooska dhiganaya waarileen tan oo kale taasa waa cajiibkeeda Wala- su-aasha haddii cabdiqaadir la isweydiinaya waxa weeyaan gurigan uu ninkani fariinta intaa leegu sheeganaya inuu ilaahay uga timi ee uu yimi ee uu arooskiisa diyaarsaday ee uu doonaya inuu ku qabsaday waxaana hawli ka gaadhay waa mid nooceeya guriga waa guri weyn guryaha qasri sida qasriga oo kale ayuu u samaysan yahay En qiyaastii guriga waxaa lagu qiyaasaa lacagta ama qiimihiisa lix milyan oo dollar En waa guri haddaad aragtid aad yaabaysid oo keligii maaragta dhul weyn ku fadhiya wuxuu leeyahay garoonka tenniska wuxuu leeyahay meel lagu maaragta diirimaadka tubooyin biyo kulul sii daayo bara- eh, en barkadaha dabaasha En wuxuu leeyahay baar weyn oo maaragtay sidaas oo kale lagu cunteeyo En guriga waa guri loo sameeyey haddii aad aragto keligiisa ayaa magaalo ah marka hadee gurigaasoo kale uu isyiri ku dhigo arooska marka en, waana runtii meel ku haboon xafladaha iyo aroosyadana runtii aad ilqabad u leh u qurux badan marka taas ayaa soo jiidatay waa tay cabdiqaadir marka laga yimaado guriga quruxdiisa dabcan dee gobolka ku yaalla aynu garan karnaay waa florida oo waxa uu caan ku yahay in inta badan howlgabka loo tago guryo badan oo qurux badan baa ka dhisan kolley sen qiyaasaya gurya guriganba ka qurux badan ama ka ballaaran baa jira En wax gaaraa jira oo kale lamaanahan ay ku xusheen ama ay ku calmadeen gurigan ma- oo kaga duwan yahay guryaha kale magaalada ku yaalla En, waa mahadsantahay cabdixakiin Eh, gurigan eh, ninka iskale oo aabihii uu ka mid ahaa dadka en, wax ku leh en, maqaayadahan loo yaqaana ihopka ayaa beri damcay en, inuu iibiyo guriga marka guriga marbaa suuqa lasoo dhigay en, intii ay socotay marka iibinta ama open house-ka ayuu ninkani ka helay dadkii baayacay ama tegey markii gurigan iibintiisa suuqa lasoo dhigay ayuu ka mid ahaa aad buu u jeclaaday wuu ka helay en, kadib ayuu go'aansaday inuu guriga aroos ku dhigto marka en, wuxuu weydiiyey ninkii lahaa xagga dambe aan aroos ku dhigto ayuu yiri waa loo diiday laakiin tan layaab kale ayaa waxay tahay isagoo loo diiday oon loo ogolaanin ayuu gurigii iska soo aaday uu damcay si uu u rumeeyo riyada iyo wixii uu jeclaa taasaa marka waxay keentay inuu ku naxo guryaha qaar markii la- suuqa lasoo dhigo ama la rabo in la iibiyo badanaa lama degana marka wuxuu islahaa gurigan lama degano laakiin wuxuu kusoo baraarugay ninkii guriga lahaa oo degan misena gurigii oo weliba la doonaya in la iibiyo aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadaasi inala wadaagayay markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysigii ay barnaamijka sida wadajirkaa u siiyeen cabdiraxiin sidiiq heel oo ah halabuur ku nool magaalada hargeysa iyo fanaanka qamar suugaani oo qaada heesa doora uu heel la curiyey waxaana dhegaystayaal toddobaadkii hore ay inoo sheegtay heestii ku saabsanayd amaba ka hadlaysay nolosha iyo waayaha carruurta hoy la-aanta ah ee dadka qaar ay u yaqaanaan darbi jiifka qaybtanna cabdiraxiin heello ayaa inagula wadaagi doona qaybo ka mida heesihiisa hore waxaynuuga soo sheekeynay dayaxa iyo xidigaha iyo maxaan ku idhaahdaa biyihii lagu qorayey magaca lagu qorayey dhulka iyo wixii bay kasoo sheekaynay heesaan iyadoona taaba kaba fogeyn baddaan kaaga dhigi lahaa haddaan karo biyo macaan Waxa- waxaan kaaga tali bilaada macaynta buuraha ku qaban tanina ma isla xujada unbaa mise waa xujo kala talla
naftaan naftaan ku bixin lahaa u baahday haddaad tiraa naftaan ku bixin lahaa iyadu waa waa- waxaad dareemaysaa un dee inay tahay qof loo jawaabayo oo leeyahay eh, yani, iyo u baahday haddaad tiraa dee naftaan ku bixin lahaa waana odhan bay haddaad igu tiraahdo dee waaba kuu bixin lahaaba markaa iyadu waa waa sheeko sheeko gaaban weeyaan oo oo ka cudur daaranaya marka bulshada la wadaagi maysid laakiin waa sheeko xaqiiqa oo dhacday aad iyo aad
baddan kaga dhigi lahaa haddan kara biyo macaan waxaan kaga toli bilado macdinta buuraha ku quban baddan kaga dhigi lahaa haddan kara biyo macaan waxaan kaga toli bilado macdinta buuraha ku quban u bahaday haddaad tidhaa halkaan ku bixin lahaa budiyo labadayda wiil ayaan kugu baananaa u bahaday haddaad tidhaa naftaan ku bixin lahaa budiyo labadayda wiil ayaan kugu baananaa kugu baanan lahaa inaad tagta beerka iyo waguba waa meel sokee wasbaankaasi lahaa qalbiga basharkuga jecel inaad tagta beerka iyo waguba waa meel sokee wasbaankaasi lahaa qalbiga basharkuga jecel iyaan anigo badqaba bukan adigo ildaran miyaan kaa baqanaa soman ku baxnaniye iyaan anigo badqaba bukan adigo ildaran miyaan kaa baqanaa soman ku baxnaniye haddii wadnahayga biliyin bogsiima lagaaga dhigo miyaan la bakhayli lahaa somaan kuu soo baxshin haddii wadnahayga bidin bogsiima lagaaga dhigo miyaan la bakhayli lahaa somaan kuu soo baxshin somaan kuu soo baxshin inaad tagta beerka iyo uguba waa meel sokee busbaankaasi lahaa qalbiga basharkuugu jecel inaad degta beerka iyo uguba waa meel sokee busbaankaasi lahaa qalbiga basharkuugu jecel
waxaa kaloo jira dee heeso dhowra codka sixir moodo ayaa ku tarkaaday oo sida heestaa ku xusan kooriskeed kooris waxaa la yidhaahdaa heestu qalcaday leeday qalcadda ugu horeysa qalcadda labaad koorisku waa inta dhextaalka kusoo noqnoqota in labada biijba ku jirta ayaa la yidhahaa kooris dadka qaarna waxa u yaqaanaan dhextaal waa inta kusoo noqnoqota heesta ee biijka horena markaga jirta biijka dambena markaga jirta markaa heestaa kooriskeeda waxa ku jiray adaabka kuleefle mulaa u sareeya markaa heesta codka sixir mooda ayaa ku sarkaaday bal xasuusta markaa codka qofka welibana marka dumarka la yiraahdo dee codkooga waa sixir gaar ahaan daynanta hees daynantaan u sameynay waa salaamayaa waxaa la yidhaha codka sixir mooda ayaa ku sarkaaday baa heestaa la yidhaha
timahaasinta dhaafay suniyaha bilamoodo sangaroorka la dhiibshay suuradaadiya muuqa timahaasinta dhaafay suniyaha bilamoodo sangaroorka la dhiibshay suuradaadiya muuqa sawirkaaga wanaagsan markaan isha saaray sawirkaaga wanaagsan markaan isha saaray allahii ku sameeyey ayaanu sujuuday allahii ku sameeyey ayaanu sujuuday kugu siiyey naftayda ah sida ahaada dhaqmayso ah sifahahaaga ideeqay ah ayahahan kugu socday ah adahaasan ku neefle munahay u sareeya ah adigahaasan ku neefle munahay u sareeya
guud ahaana barnaamijkeennii toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
quruxdaada la saabamay suuradaada cajiibka sabbi baaba ciqaaqi kolka aad soconayso aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwaac oo inala socodsiinaya xubintii cawayska washington